saaracad aad baa umahadsan tahay iyo telefishinka v o a iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna dhegaysanaysa safarkeennan aan ku nimaadnay uuna hogaaminayey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare runtii wuxuu ahaa safar miisaankiisa leh safar keenayey horumarinta dalka soomaaliya isagoo runtii xukuumadda dan qaran iyadoo ay ka duuleyso dowladnimada soomaaliya inay bays u tahay ama aasaas u tahay in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed services ama caafimaadkooda ama haddii ahaan leed waxbarashada muhiimaddii ahmiyadda iyo miisaanka ay ugu fadhiso ee isaga uu ka duulayo ayaa runtii wafdigan nagu soo daray waxaa sharaf inoo ahayd mailistoonno waaweyn iyo qorshooyin waaweyn aan ka dan laheenna waxaad halkan u joogtaa adiga wasaaraddaas si gaara ood ka hadlaysaan ood rabtaan in la kordhiyo lacagaha deeqaha ee wasaaradda loogu talagalay oo toddobaatan milyan ku dhowaad ayaa haatan laga hadlayaa bal iiga waran waxyaabaha soomaaliya u doonayso in la kordhiyo deeqaha wasaaradda caafimaadka aada u mahadsan tahay runtii deeqaha caafimaadka soomaaliya ee adduunka uu siiyo limidkooda iyo dhibaatada baaxada dalka haysata aad bay u kala sarraysaa dhowr qodob ayaa inoo muhiimsan dowladnimada soomaaliya deeqahaana la siinayo in aysan noqonin deeq aadda hay-ada caalamiya oo ummadda soomaaliyeed si toosa u fulinaysa deeqaha in la kordhiyo waa kow waa muhiimadda ahmiyadda koowaad meeqaa laga dhigaya
runtii negotiationka waa uu socdaa waa waxaan u nimaadnay halkan in la kordhiyo maxaad doonaysaan in laga dhigo waxaan ka baahiyaheenna asaasiga assessmentiga aan samaynayno ayaan ku salaynaynaa waana xog runtii hadda kala duwan oo mid walba wuxuu u baahan yahay lacag gooniya isku darkooda guudmahayo laakiin waxaan hubnaa baahida dalka ee caafimaadka ka jirta inaysan ahayn mid yar oo lasoo koobi karo hadda xaaliyanse waxaan helnay runtii aan u mahadnaqaynaa hay-adaha gavi oo noogu deeqday toddobaatan milyan oo loogu talagalay in carruurta soomaaliyeed tallaalada iyo yareynta dhimashada carruurta runtii in focuska aan saarno saa og tahay sahra dalkeenna kunkii qof oo soomaaliyeed ee dhasha oo dhallaanka ah waxaa dhimata boqol labaatan iyo lix qof marka ahmiyaddeenna iyo taargetkeenna waxaa weyaan culeyskaas iyo miisaankaas iyo dadkaaseeto inaga dhimanaya keenaya tirada kunkii qof ee ilmo ee dhasha in boqol labaatan iyo lix cunug ee dhimato oo sida qaramada midoobaba aad u sheegteen arrintaas ay tahay arrin khatarteeda loo u baahan in si gaara loo ogaado ay tahay maxaa ugu wacan ilmaha dhalanaya dhimanaya runtii waxyaabaha ugu waaweyn waxaa weeyaan wacyigelinta oo aan ka shaqeyno annaga iyo baaxadda dalkeenna uu leeyahay iyo dadka inaynan imaanin m c hyo ama meelaha loogu talagalay inay tagaan ilaa hadda heer dalkeenna waxaa jira brograamyo aan ugu talagalna hooyada soomaaliya ee carruurta wadda inay isbitaalka tagto inaan lacag ku siino oo at least aan dhahno maanta haddii shaqada aad aadi lahayd ay kaa baaqanayso oo lacag la-aan daraaddeed aadan isbitaalna u aadi karin ama maanta aa mare intaad soo dhaqdo aad lacag ku raadin lahayd annagaa lacagtaas ku siinayna dambarayna kaale caafimaadkaada micnaha waxay ka dhigan tahay in ilmahaas si hanaan wanaagsan oo umulisadii iyo ku dhalistii isbitaalkaiyo goobihii caafimaadka aawadeed ee qayb ka tahay khatarta carruurta ay wajahayaan muhiimadda ahmiyadda waxaa weyan horta kow waxyaaba badanaa jira laakiin ahmiyadda waxaa inoo ah in dadka la gaarsiiyo wacyigelin saxa ee runtii la dhiso maskaxdooda fahmaan muhiimaddii ahmiyadda ay u leedahay ina caafimaadkooda ay mar walba baaraan lana socdaan waxyaabaha kaleeto oo sida weyn loo hadalhayo waxaa ka mida in sidoo kaleeto daawooyin fara badan ay waddanka iska soo galaan oo daawooyinka xataa wakhtiyadooda dhicista iyo wakhtiyadooda soo saarista qaarkood aan lahaynin oo dhibaatooyin badanna ay ku hayaan shacabka marka taasna qaramada midoobay iyo maxaad kala hadasheen hay-adihii aad aragteen ee gaarka ahaa runtii muhiimadda taasna waxay ahayd inaan u helno system saxa ka dowlad ahaan meel fiican ayaan soo gaarsiinay ilaa hadda waxay hortaallaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ay ansaxiyaan ee ogolaadaan daawo dalkaaneta aan la kontroolin inay soo gelin waxaan ka rajaynayaa runtii baarlamaanka soomaaliyana maanta united nationka iyo waxyaabaha ay nagu xirtay ay ka mid tahay in baarlamaankaas uu mariyo runtii sharcuucda iyo qaanuunka kontroolka daawada waan rajaynayaa baarlamaanka inay runtii arrintaas garab nagu siiyaan ayaguna inay mataqaanaa noogu taageeraan in systemkii aan dhisayna daawooyinka lagu kontrooli lahaa ay naga caawiyaan caqabadaha haysta hooyadii dhallaanka ee kaleeto ee xagga caafimaadka maxaad nooga sheegi kartaa runtii caqabadaha ugu waaweyn oo ummadda soomaaliyeed ay wajahayso waa dhaqaale xumo waa abaaraha dalka jira waa fatahaadaha dalka a arkayso waa colaadaha a arkayso maxay saameyna ku leeyihiin dhinaca caafimaadka runtii saad dareensan tahay one health wax la dhahaa ayaa jira oo cuntada aad cunaysid nolosha aad ku nooshahay saameyn baaxad leh ayay ku leedahay environmentiga biyaha wasaqda ay cabayaan ummadda soomaaliyeed oo runtii aan brogram dhan u sameynay ka wasaarad ahaan one health la yidhaahdo si aan u controlno una wacyigelino una baarno hooyooyinka soomaaliyeed kana garab siino in caafimaadkooda ay taam noqdo caruurtoodana si miisaan leh oo wanaagsan ay ku dhalaan